bsmi اllahi الرaxmn الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlىa nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu man qalada اlqalaa'ida biyadih baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man qallada qofkii kaxeeyey alqalaa'ida man qallada qofkii u qoor xiray alqalaa'ida qalaa'iddii waxyaabihii kuulihii iyo hadiga loo xiraayay biyadihi gacantiisa ugu xiray taqliidku halkaas waa sooma baabu fatli اlqalaa'idi lilbudni wاlbaqar ayb baabu bayaani mashruuciyati fatli اlqalaa'idi qoorxiradii soohiddeedii mashruucnimadeeda ayuu u baab yahay caddayntiisa lilbudni halaha loo qoorxiro walbaqari iyo lo-da halaha geela iyo lo-da in markaa loo qoorxiro qoorxirkuna calaamad wuxuu u yahan dhahnay xoolahaas xaramka loo wado oo hadiga ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaalaa in dhiigga loogaga daadiyo loogu dhowaanayo ilaahay qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxyaa huwa bnu saciidin اlqaطaan can cubayd illaahi qaala akhbaranii naaficun can ibni cumara can xafsata radia allaahu canhum qaalat qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow maa sha'nu nnaasi dadka xaalkoodu waa maxay xalluu ay u xalaal noqdeen walam taxlil anta adiga aadan u xalaal noqonin yacnii dadka sha'nigoodu waa maxay oo markay cumraysteen oy beydka yimaadeen oo ay dawaafkii sameeyeen dawaafulquduumkii sacyigii ku dareen iyagu ay u xalaaloobeen oo adiga aadan u xalaaloobin qaala waxa uu yidhi nebiga innii aniga labadtu ra'sii madaxayga ayaan dhejiyey oo madaxii ayaan xabag iyo ku dhejiyey si timashanlaysi waxa aanan ugu baahanin wa qalladtu hadyii hadyigaygana waan u soo qoor xiray xoolihii aan ku gowrici lahaa xaramkana intaan u soo qoor xiray ayaan soo kaxeeyey mar haddii xoolo la soo kaxeeyana ilaa maalinta ciidda laga gaaro lama xalaaloobayo ayb xatىa yabluغa اlhadyu maxillahu ayb ayb falaa axilu ma xalaaloobayo xataa axila intaan ka xalaaloobo min alxaji xaj anigu marka xalaaloobi maayo ilaan xajka ka dhammaystoon ka xalaaloobo xajka xajkana waqtiga laga xalaaloobo waa maalinta ciidda ee tobanka ay tahay bisha dulxija maalinta marka dhagaxana la tuurto ee xalqigana xoolahana la qalo xalqiga la sameeyo timaha la xiirto markaas waayo marka laga xalaaloobayo saas baanan aniga u xalaaloobin laakiin dadku xoolo sooma aynan kaxaynin iyaga saas darteed markay dawaafeen oo ay sacyigii la imaadeen timahay iska gaagaabiyeen xalaalay noqdeen marka cumradii bay ka xalaal noqdeen xajkii bay sugteen maalintii sideedaadna xaj bay ku dhawaaqeen maxalushaahidka uu ka rabo marka waxay tahay waqalladtu hadyi xoolahaygii baan soo kaxeeyey u soo qoor xiray meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa xoolihii in loo soo qoor xiri karo oo mashruuc ay tahay qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf wahuwa tiniisiyu qaala xadaana leytu qaala xadaana bnu shihaabin can curwata wa can camrata binti cabdiraxmaan ana caaishata radia allaahu canha qaalat ibnu shihaab baa marka wuxuu ka warinayaa curwa iyo camrata binti cabdiraxmaan anna caaishata radia allaahu canha qaalat waxa ay tidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa yuhdii inuu hadiyeynayo oo uu hadyi ka dhigaayo hadyiisa kaxaynayo min almadiinati madiine xaggeeda uu ka kaxaynayo hadyiga fa aftilu waan soo haayey qalaa'ida hadyihi hadyigiisa qoorxirkooda ayaan samay jiray oon soohi jiray xarigga loogu qoorxiraayo uma markaa dabadeed laa yejtanibu nebiga kama dheeraan jirin shay-an wax mimaa ah yejtanibuhu lmuxrimu muxrimka waxa uu ka dheeraado halkanna caa-isha waxay sheegaysaa hadyiga soo kaxayntiisa laba ictibaar ayuu leeyahay ictibaar waxaa weeyaan qofkiina waa socdaa xoolihiina waa wadaa de markaas xadiidkii horaa noo tilmaamayo qofku ma xalaaloobayo ilaa maalinta ciidda laga gaaro ictibaarka labaadna waxaa weeyaan qofkii xoolihii ayuu u soo qoorxirayaa waa soo dirayaa bis isaga laakiin xaj iyo cumro ma rabo inuu sameeyo xoolahaas in la geeyo xaramka lagu qalow rabaa ee qofkan dambe marka xoolihii markuu u soo qoorxiro oo uu ku soo daayo qof uu u dhiibo ee uu yidhaahdo orodoo xaramka ha la geeyo de qofka sidaas muxrim maku noqonayo qofkaas ile muxrim waxaa lagu noqdaa in la xarmado xaj ee laguma noqdo muxrim xoolo lasoo kaxeeya bis marka laba ictibaar buu leeyahay xoolihii iyo haddaad adiga isla socotaan ood sidaa xaj ama cumro ama labadoodii isku daran ku dhawaaqdo ilaa xoolahaas laga qalo maalintay xalaa meesha ay ku qalmayaan ayaa qofku ku xalaaloobaya iyo wakhtiga laakiin haddii uu xoolihii soo dhiibay isagiina uu ku haray magaaladiisii ee cumro iyo camal midna uunan hadda u soconin iyo xaj qofkaa xoolihii buu dhiibayaa qof muxrimana ma noqonayo waa iska xalaal ilee gurigaaga adiga kacbo kuma taallo mogtaha ayb mas'aladaana marka wuu sheegi doonaa labada kolba marka waxaa laga qaadanayaa hadyigii in loo qoor xiro ama adiga la soco ama qof u soo dhiib siday ahaata baabu ishcaari اlbudni halihii geela yacnii ka dhiijinteeda ka dhiijintooda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay ayb wa qaala curwatu curwa waxa uu yidhi can ilmiswar radia allaahu canhu qallada الnabiyu salى اllahu calayh ali wasalam nebiga wuu soo qoor xiray alhadya hadyigiibuu usoo qoor xiray xoolihii wa ashcarahu waana ka dhiijiyey wa axrama bilcumrati cumrana waa xirtayoo waa ku dhawaaqay ayb ishcaarka casharkii horean ku sheegnay kuruska midig ama bidixda in neefka inta laga jeexo dhiig yar laga keeno dhiiggaas marka dhinacyada loo marmariyo calaamad marka waxaa looga dhigayaa xoolaha sidaas u eg inay xaramkii u socdaan ayaa la ogaanayaa marka xoolaha iyaga ah meeshaa in loo wado hadday dhumaan halkaasaa lagu soo simaya qال xdثna cبdاللahi بن مسلمة وهuوa الqacنبي qال xadثna أفلح بن حmayd عن الqاsم عن cاaئشhaةa رaضي الله عanها qاaلت waxa ay tihi fataltu waxaan soohay qalاa'da hadyi النebiي salى الlaه عليه لي وsلم nebiga hadyigiisii qoorxirkoodii ayaan soohay ثuma أشcarahaa nebiga waa ka dhiijiyey وaqalladahaa waa u qoorxiray ow amase qalladtuhaa waan u qoorxiray aniga uma bacaثa biha ilى اlbeyti kacbada xaggeeda ayuu u diray wa aqaama bilmadiinati madiine ayuu nagaaday famaa xaruma calayhi kama xaaraam noqonin korkiisa shay-un wax kaana lahu xillun xalaal u ahaa wax xalaal u ahaa kama xaaraam noqonin waa ictibaarka labaad marka meesha waxaa laga qaadanaya marka ishcaarku inuu sunno yahay waana xukunka uu u baabaystay ee baabka uma ashcara haadaas ayaana maxalushaahid oo tusayso baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man qallada alqalaa'ida qofkii kuulihii ama qoorxirkii qoor xiray biyadihii gacantiisa ku qoor xiray xoolihii marka hadyiga qoorxirkoodii ninkii isaga gacantiisa ku qoor xiray ayb laba xaalad buu leeyahay marka saan sheegnayoo ibnu xajar wuxuu yidhi ayilhadaayaa walahu xaalaani ima an yasuuqa alhadya inuu soo kaxeeyo wayaqsida nusuka nusugna oo u qasdaayo fa innamaa yuqalliduhaa wa yushciruhaa cinda ixraamihi markaasoo kale wuxuu qofka u qoorxirayaa oo uu ishcaarka uu samaynayaa markuu xarman rabo agteeda yani taqliidka wakhtiga uu samaynayo qoorxirka iyo ishcaarku waxay noqonayaan hadduu isaga socdo markuu xarman rabo wa ima an yasuuqahu ictibaarka labaad waxay tahay inuu kaxeeyo xoolihii wayuqiima isagana uu iska joogo ounan bixin fa yuqalliduhaa markaa waa qoor xirayaa min makaanihi gurigiisaas iyo meesha uu joogo ayuu ka qoor xirayaa wahuwa muqtadaa xadiidi ilbaab baabkan xadiidka markaa baabkan xadiidkiisana sidaas ayuu keenayaa ayb ayb labadaa ictibaar uu leeyahy marka ictibaarkaa dambe waxaa weeyaan haddaad xarmanayso ood camal rabto marka aad camalka bilaabayso ood xarman rabto ayaad qoorxirka iyo ishcaarka samaynaysaa haddii laakiin adiga aada xoolihii inaad dirto un keliya aad rabtana waxaad samaynaysaa marka aad gurigaaga adoo jooga ayaad halkaa ka diraysaa qال xdثnا cبدالله بن يوسف وهو التنيسي qال أخبرnا مالك عن cبدالله بن أبي بكر بن عمر بن حزم عن cمرة بنت cبدالرحمن أنهa أخبرته waxay u sheegtay أنa زiياد بن أبي سفyاaن ninkan marka زiياد بن أبي سفyاanna waa la yihah زiياد بن أbيهina waa la yihah زiياد بن أbيهi ninkaasaana waa la yihaahdaa iبن xaجaر wuxuu leeyahay ayb وكأنa شhayka maalikin xadaثa bihi kadalika fii zamni bani umaya waktigii reer bani umaya in xadiidkan la sheegayaa laga yaabaa oo waktigii bani umaya ay xukunka haayeen ninkan waxaa la dhihi jiray ziyaadu bnu abi sufyaan وأma bacdahum reer bani umaya kabacdi xilligoodii famaa kaana yuqaalu lahu إlaa ziyaada bna abiihi ilaa ziyaad bnu abiihi ma la dhihi jirin ilaa ziyaad bnu abiihi umbaa markii la dhihi jiray waktigii bani umaya ziyaad bnu abi sufyaan markii dambe oo waktigii bani umaya kabacdi ziyaad bnu abiihi ayaa la dhihi jiray wa qabla istilxaaqi mucaawiyata lahu kaana yuqaalu lahu ziyaad bnu cubayd mucaawiya intounan walaal ka dhiganin oo ounan iswala yani ounan ishaleeshiinin ka horna ziyaad bnu cubayd baa la dhihi jiray marka marna ziyaad bnu cubayd marna ziyaad bnu abi sufyaan marna ziyaad bnu abiihi wuxuu yidhi wakaanad ummuhu hooyadii waxaa la dhihi jiray ay ahayd sumayata mowlaata alxaari bni kaldata athaqafi ninkaa ayayaa xoreeyey taxta cubaydin ninkaa cubayd ayaa qabi jiray almadkuur fawaladat ziyaadan ziyaad ayay dhashay marka calaa firaashihi ninkaa cubayd ayaa qabi jiray hooyadii ziyaadkan hooyadiis gogoshiisiibuu ku dhashay marka ziyaadkan ayb fakaana yunsabu ilayhi maadaama gogoshiisa uu ku dhashay waa loo nisbay jiray falamaa kaana fii khilaafati mucaawiya markay ahayd mucaawiya wakhtigiisii madaxda uu ahaa shahida jamaacatu calaa iqraari abi sufyaan bianna ziyaadan waladuhu dad baa u yimid markaasay markhaati fureen waxay yidhahdeen aabbaha abu sufyaan annagaa markhaati ka ah isagoo qirtay cunugan inuu dhalay isaga fastalxaqahu mucaawiya marka waa ishaleeshiiyey muxuu noqday markaa ziyaad bnu abi sufyaan ila mucaawiyat bn abi sufyaan waay soo maha fastalxaqahu mucaawiyatu lidalika wazawaja ibnahu ibnatahu wiilkiisiina gabadhiisiibuu ku daray ayb waamara ziyaadan cala alciraaqayn ziyaadna wuxuu madax uga dhigay labada ciraaq basre iyo kuufa albasrati wاlkuufa jamacahumaa lahu waa u jamciyey basre iyo kuufa isaga madax uga dhigay wmaata fii khilaafati mucaawiya ayuu dhintay sanata alaain wahamsiin konton iyo saddexdii ayuu dhintay marka marna kutubta xadiidka ziyaad bnu abihi baa ku arkaysaa marna ziyaad bnu cubayd mar waxaa arkaysaa ziyaad bnu abi sufyaan waa ninka dhalay cubaydullaahi bnu ziyaadna isagaa dhalay nin khayr daran ahaa cubaydullaahi bnu ziyaad أن زiyاaد بن أbي سفyاan kataba إilىa caaئiشhaةa رadي الlaهu عanهa caaئiشha ayuu u soo qoray إna cabdاللahi بن cabaas cabdاللahi بن cabaas radيa الlahu canهuma qaal waxa uu yidhi man أhdىa hadyan hadyi qofkii kaxeeyo soo oo hadiyeeyo yacni xaruma calayhi waxaa korkiisa ka xaaraam ah maa yaxrumu calى الxaaji xaajiga waxa ka xaaraam ah xataa yunxara hadyihu ilaa hadyigiisa la qalo la gowraco yacni ninkan baa wuxuu yidhi cabdullaahi bin cabaas baa wuxuu yidhi ninkii hadyi bixiyo oo xaramka xoolo u bixiyo ee magaaladiisana joogo mar allaale markuu hadyigaa bixiyey wixii ka dambeeyo waxaa ka xaaraam ah qofka muxrimka waxaa ka xaaraam ah ilaa xoolihiisaas laga qalaayo xooluhuna goormaa la qalayaa maalinta tobnaadka ayb qaalat camratu waxa ay tidhi faqaalat caaishatu radia allaahu canha caaisha waxay tidhi laysa kamaa qaala ibnu cabbaas ibnu cabbaas sida uu yidhi ma aha arrinku ana aniga ayaa fataltu soohay qalaa'idda hadyi rasuulillahi sal l slama xoolihii nebiga qoorxirkoodii anaa soohay biyadaya labadeeda gacmood baan ku soohay uma qalladaha isagaa u qoorxiray nebiga haddana uma qalladaha waxaa u qoorxiray rasuulullahi sal l slam nebiga uma bacaa biha maca abii aabbahay ayuu u dhiibay haddana ayb aabbaheed marka goor waa loo dhiibay sanadii sagaalaad xajkii abubakar uu hogaaminayay dabcan nebigu xajatulwadaac sanadii tobnaad unbuu xajiyey sanadii sagaalaad laakiin abubakar ayuu dadka ku daray abubakar amiir uu ahaa dadka nebigana xoolo ayuu xaramka u hadiyeeyey oo u dhiibey uma bacaa bihaa maca abii aabbahay ayuu la diray falam yaxrum calaa rasuuli illahi sal l slam rasuulka kama xaaraan noqonin shay-un wax axallahu allaahu lahu ilaahay ugu xalaaleeyey xataa nuxira alhadyu ilaa hadyigii laga gowracay wax alla u xalaaleeyey oo nebiga ka xaaraam noqdo exraam uga xaaraam noqdayna ma jirin halkaa marka waxaa laga qaadanaya ibnu cabbaas waxaa madhab u ahayd ee uu qabi jiray isaga ninku haddii uu hadyi xaramka u diro in ay wixii muxrim xaaraam ka ah inay xaaraam ka yihiin ilaa hadyigaa laga qalo caa-ishana marka inay ku khilaaftay oo ay keentay nas markaas ayb halkan marka waxa uu yidhi qaala bnu tiin khaalafa bnu cabbaas fii hada jamiic اlfuqahaa waxa uu yidhi ibnu cabbaas meeshaani wuxuu ku khilaafay fuqahada oo dhan ama fuqahada dhan baaba isaga khilaafeen واxtajad caaئiشhaةu bficli النabiyi salى الlahu عalيه wali wasalam caaئishana waxay xujaysatay ficilkii nebiga wamaa rawathu fii dalika yajibu an yusaara ilayhi caaisha wixii ay warisay ayaana waajiba in la aado oo la qaato maadaama nebigii ay u kor yeeshay walacalla bna cabbaas rajaca canhu waxaana laga yaabaa buu yidhi ibnu cabbaas inuu ka laabtay wuxuu yidhi ibnu xajar marka intahaa wa fiihi qusuurun shadiidun hadalkaa marka qusuur baa ku jiro yidhi faina bna cabbaas lam yanfarid bidalika maxaa yeele ibnu cabbaas lama gooni noqonin bal habata dalika can jamaacatin min asaxaaba jamaaco saxaabada ka mid ay ka sugnaatay minhum ibnu cumar ibnu cumaraaba ka mida rawaahu bnu abi shaybata can ibni culaya can ayuub wabnu lmundir min طariiqi bni jurayj kilaahumaa can naafic ana bna cumar kaana idaa bacثa bilhadyi yumsiku camaa yumsiku canhu lmuxrimu ila annahu laa yulabii ibnu cumar hadduu xoolo diro wax allaale waxa muxrimka oo ka joogi jiray ayuu ka joogi jiray laakiin labeyk allaahuma labeyka ma dhihi jirin wa minhum waxaa ka mid a saxaabadii ibnu cabaas waafaqday qays bnu sacd bni cubaada akhraja saciid bnu mansuur min ariiqi saciid bn اlmusayib canhu naxwa dalika ayb wa rawa bnu abi shaybata min ariiqi moxamed bni caliy bni اlxusein can cumar wacaliyin annahumaa qaala fi rajuli yursilu bibadanatihi annahu yumsiku camaa yumsiku canhu اlmuxrimu wahada munqaطicun cumar iyo calina waa laga sheegay laakiin waa munqaطic buu yidhi iyaga sanadkooda wa qaala bnu lmundir qaala cumaru wacaliyun waqaysu bnu sacdin wabnu cumar wabnu cabbaas wannaqaciy wacaطaa wabnu siriin wa aakharuuna waxay dhaheen man arsala alhadya wa aqaama xaruma calayhi maa yaxrumu cala almuxrim intaa iyaguna saas ay qabaan sida ibnu cabbaas oo kale ayb wa qaala bnu mascuud wa caaishatu wa anasun wabnu zubayr wa aakharuuna saxaabo kalena waxay yidhaahdeen laa yaduru laa yasiiru bidalika muxriman arrinkaa muxrim ku noqon maayo arrintaa iyadaa muxrim maku noqonaayo wa ilaa daalika saara fuqahaau lamsaar fuqahaau lamsaarna waxay ku tageen inaanu muxrim ku noqonaynin arrintaas wa min xujati اlwaliina ayb wa min xujati اlwaliina qolada hore xujadooda ayb ma rawaahu طaxaawiyu wagayruhu min طariiqi cabdilmelik bni jaabir can abiihi qaal kuntu jaalisan cinda الnabiy sal ا slam nebigaan ag fadhiyey buu yidhi faqadda qamiisahu qamiiskiisiibuu gooyey nebiga min jeybihi xaggaas kuleetiga ayuu ka gooyey xataa akhrajahu min rijlayhi ilaa uu hoos ka bixiyey wa qaala waxa uu yidhi innii amartu bibadanii allatii bacadtu biha an tuqallada اlyowma wa tushcara calى makaani kada ayb falabistu qamiisii wanasiitu falam akun liakhruja qamiisii liukhrija qamiisii min ra'sii yani wuxuu yidhi marka xoolaan dhiibay waa u qoor xiray ishcaar baa loo sameeyey waa diray markaasaan isiloobay qamiisaan gashtay buu yidhi qamiiskiina inaan kor ka siibo maya mas ma aanan ma ka siibaayey sababto a madaxa inuu iga daboolnaadaa marka la siibaayey madaxii baa daboolmaayo marka hoosuu ka bixiyey qamiiska intuu gooyey xadiidkaasay qabsadeenoo waxay yidhaahdeen ninku hadduu xoolihii bixiyo ee uu hadigii dhiibo haddii uu doono gurigiisaba ha joogee muxrim wixii xaaraam ka ahaan jira xaaraam ka ah qoladaa marka ibnu cabbaas xadiidkan bay qabsadeen alxadiid wuxuu yidhi wahada laa xujata fiihi lidacfi isnaadihi xadiidkaa ay qabsadeenna xujo ma leh maxaa yeeley isnaadkiisaa daciif ah ilaa ana nisbata bni cabaas ila atafarudi bidalika khaطa'un buu yidhi xadiidka ay deliishadeen waa daciif laakiin waxaa qalad ah buu yidhi ibnu cabaas keligiis in loo nisbeeyo qowlkan ibnu cabaas waa lala wadaagaa ibnu cumar iyo qays ibnu sacd ibnu cubaada rag kalea la wadaaga taxqiiqa san waaye marka dhaca isagu wuxuu leey marka waxaan diidaynaa ibnu cabaas keligii in loo nisbeeyo dad kalaa la qabo laakiin mas'alada raajixeeda sidaan caaisha iyo qabaan wey haddii marka mas'alada balaq balaq balaq laga siiyo oo qofku ou hal qowl ou sheego keliya mas'alana inuu ka hadlo ou rabo waxaa weyan cadaalad maaha aqwaasha inta sheego waxaa la rabaa qowl walba intuu soo qaado adiladiisii sheego naqdigeedii ou la imaado adilada raajixa waxay raajix ku tahay la imaado hada huwa alcilmu ayb qofka laakiin haddii cid la garramaysa aynan jirin keligiis waxaa iska sheeg sheegi karaan ayb wax kula garramaya haddii aynan jirin nin keligiis garramay weligiis isaga guulaysanaya ayb bacdi naas marka keligooday daldalmaayaan waxaa laga yaabaa aqwaal aynan cilmi badan u lahayn inay hal qowl un kaga dhegaan qofku marka cilmi badanaa buu isleeyahay ninkii isdhegaysto jaanibkii kalena meesha waa ka maqan tahay ayb marka mas'ala taas waay horta nacam wuxuu yidhi marka ibnu cabaas baa marka in loo keligii taasaa khata a buu yidhi waqad dahaba saciid bnu اlmusayib ilaa annahu laa yajtanibu shayئa mima yajtanibuhu اlmuxrimu ila اljimaac leylata jamcin habeenka carafa laga soo noqonaya musdelifo ayuunan jimaac samaynaynin bis inta kale laa kawaa samayn karaa wax allaal isagu saasuu ku tegey rawaahu bnu abi shaybata canhu biisnaadin صaxiix nacam jaaءa can الzuhriyi ma yadulu calىa ana alamra istaqara calىa khilaafi maa qaala bnu cabaas zuhrina waxaa laga wariyey markii dambe arrintu waxay ku istiqraartay oy ku sugnaatay ibnu cabaas khilaafkiisa oo yacnii caaisho qowlkeeda ibnu cabaas in la khilaafo ayb marka wuxuu yidhi fafii nuskhati abilyamaan can shucayb canhu waأkhrajahu اlbayhaqiyu min طariiqihi qaal أwalu man kashafa alcamaa can الnaasi wabayana lahum الsunnata fii dalika caaisha qofkii ugu horreeyo mas'aladan dadka indhaha ka yacni indhala-aanta ka feeyday caaishay ahayd masalada iyadoo sidan la leeyahay bay caaisho kala saartay oo waxay tidhi anaaba gacanta ku soo hay nebigana waa u qoor xiray waana diray wax ka xaaraam noqdayna ma leh ayb iyadii baa marka kala saartay ayb mas'ala haadihi mas'ala mas'ale kale wadana gela wuxuu yidhi wadahaba jamaacatu min fuqahaaءi اlfatwى a'imaة اlfatwى qaar ka mida waxay iyaguna ku tageen ilaa ana man araada nusuka saara bimujaradi taqliidihi اlhadya muxriman halkan mas'ale kaleu ka hadlayo waxay tahay hadda ninka nin inta xoolihii diro gurigiisa joogaan ka hadlayni ninkani waaba socdaaba inuu xajkii aadow rabaa xoolihiina waa wadaa goormau xarmanayaa marka ninkaasi qaar baa marka waxay ku tageen qofkii camal cumro ama xaj rabo saara bimujaradi taqliidihi اlhadya muxriman mar hadduu xoolihii u qoor xiro intuu qoolkoodii sameeyo oo u qoor xiro bis waa muxrimowba noqdayba markaas qoor xirkaas baaba ixraam u ahay ka wadaan faar baasaa ku tegey xakaahu bnu اlmundir can اthawriyi waaxmeda waisxaaq ayuu ka sheegay qaala waxau yidhi waqaala asxaabu الra'yi man saaqa alhadya ninkii xoolo soo kaxeeyey wa ama albeyta kacbadana u soo qasday uma qalladda u qoor xiray wajaba calayhi اlixraam ixraam waaba ku waajibeyba labeyka xajatan iyo labeyka cumratan iyo inuu dhaho mabaleba qoor xirkaas bimujaradihi buu ugu waajibay qaala waqaala اljumhuuru jumhuur waxay dhaheen buu yidhi ibnulmundir laa yasiiru bitaqliidi اlhadyi muxriman walaa yajibu calayhi shay-un xoolo aad u qoor xirtay ood noquntooda wax ku xirtay ama ishcaar aad samaysay muxrim kuma noqonaysid ee ixraamka inaad gudagasho ood ama cumro ama xaj ama wax harmato ayaa ku gelaysaa yacni xoolahan aad u qoor xirtay keligeed bimujaradi intaas muxrim ku noqon maysid ayb ilaa ninku hadduu muxrim noqdo axkaamaa ku laasimayso axkaamtaa goormay bilaabmaysaa markaad xarmato ee xoolaha markaad qoorta u xirta maya ma aha wanaqala alkhaطaabiyu can asxaabi الra'yi midla qowli bni cabaas wuxuu yidhi khaaabi asxaabura'yi abu xaniifa iyo raggiisa ayuu wuxuu ka soo naqliyey qowlka ibnu cabaas oo kale markaasuu ibnu xajar yidhi wahuwa khaطa'un calayhim gef buu ku yahay faaxaawiyu aclamu bihim minhu daxaawi ayaa uga aqoon badan khaaabi madhabka abuu xaniifa lanna xanafi buu ahaa isagana isagana marka kama sheegin meeshaas halkan marka hadda maxaan ku sheegnay laba mas'alo masalada koowaad waay waxay ahayd qofku haddii gurigiisa uu joogayo xoolo uu dhiibaayo inuunan sidaas muxrim ku noqonaynin mas'alada labaadna waxay tahay xoolihii oo loo qoor xiro kama dhigna ixraam kama dhigna ee ixraamku wax kaloo zaa'ida waayo labada mas'alo halkaan uga hadla baabu taqliidi اlghanami arigii qoorxirkiisii ayuu u baab yahay xukunkaa caddayntiisa geeli iyo lo-dii iyo markuu ka sheekeeyey geeli iyo lo-dii markuu ka sheekeeyey ayuu hadda halkan wuxuu ka gelayaa marka arigiina in loo qoor xiri karo bacd alculamaa imaam maalig oo kale ayaa isagu wuxuu ku tegey ari inaan loo qoor xiraynin lanna wuxuu yidhi ariga daciif waay waa tabar daran yahay marka qoor xirku laakiin wuxuu ka dhibaya male waa calaamad qoolka loo gelinayo uun luqunta loo gelinayo ayb ariga laak waxaa laysku raacsan yahay oo ijmaac ah isaga inaan dhiig laga keenaynin oo ishcaar aan lagu samaynaynin waana daciif waana tin badan yahay hadda dhiiggii laga dhiijiya xataa tintiibaaba uu ku dhagaa qarinayso ayb bikhilaafi albaqar walibil laakiin taqliidku haa قال xدثنا أbو نعيم قال xدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها qاaلت waxa ay tihi أhdى النبي sلى الله عليه xadiidkii hore فawaa'id yaraan ka boodno meeشhan wxr xadiidkiiga hore aakhirkiis wuxuu yidhi وفي الxadيiثi xadiidka waxaa ku sugan min الفawaa'idi فawaa'id ah تanaawل الكبيiri الشhayءa بنفسihi qofka weyn ee manزilada iyo fadliga leh inuu isaga gacantiisa wax ku qabsan karo oo nebiga isaga ayaa qoor qoor xirkii gacantiisa ayuu kula baashiray wain kaana lahu man yakfiihi idaa kaana man yahtamu bihi idaa kaana mima yuhtamu bihi iyadoo xataa qof shaqadaa ka qaban karo ou joogo isaga inuu gacanta ku qabto shaygu haddii uu yahay shay ihtimaam la siiyo walaa siyamaa maa kaana min iqaamati sharaa'ici wa umuuri diyaanati weliba kuma sii jiraan wa fiihi tacaqubu bacdi اlculamaa'i calaa bacdin xadiidka waxaa laga qaadanayaa culummada qaarkood qaarka kale inay tacqiibin karaan oo masale inta laysku qabto la dhihi karo masalada saas maahane waa saan laysdhihi karo waa laystacqiibin karaa waayo laakiin cay iyo cirdi laysgaaro iyo mafma fiicno waraddu اlijtihaadi binnasi waxaa kaloo laga qaadanaya qisadan buu leeyahay qofka ijtihaadkiisa faqiiha ah in la radin karo nas lagu radin karo hadda ibnu cabaas ijtihaadkiisaa laga tegey maxaa looga tegey naska wa ana alasla fii afcaalihi sala اllahu alayh wali wasalam atta'asii bihi xataa tahbuta alkhusuusiyatu nebiga afcaashiisana asal waxaa ah in lagu daydo ilaa waxaan inay nebiga gaar u yihiin laga caddaynayo ay ka sugnaanayso baabka kale marka baabu taqliidi اlhanam قال xdثna أbو نعيم هو الفضل بن دuكayn qال xdثna الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشhaةa رضي الله عنها qاaلت أهدى النبي صلى الله عليه لي وسلم nebigii waa hadyi ayuu bixiyey xoole ayuu markaa hadiyeeyey xaramka u hadiyeeyey maratan mar hanman ari ayuu hadiyeeyey أhdى النbiyu slى الlaه عليه لي وsلم nebigu wuxuu hadiyeeyey maratan mar hanman ari qال xdثna أbو النعmاn qال xdثna cabdالواaxid huwa cabdالواaxid بن زiyaad alcabdi mowlaahum albصrي cabdالwaaxid ibnu زiyaad ayaa la yihaa alcabdi mowlaahum albصrي ثiqaة fii xadiiثihi can الأcmaشh waxdahu maqaal xadiidkiisa acmaشh keliya uu ka wariyey ayaa maqaal ku jira haddana acmaشh buu ka warinaa soo ma argta abu daawuud aلطayaalisi isagu wuxuu yidhi في riwaaيaة cabdالwاaxid can الأcmaشh can mujaahid ayuu ku qeyday isaga cabdulwaaxid markuu acmaشh ka warinaayo haddana weliba yanii acmashna uu mujaahid ka sii warinaayo markaas waayo marka maqaalka oo ku jiro walidaalika صaxiixaynka bukhaari iyo muslim ma jirto riwaayo cabdulwaaxid can الأcmaشh can mujaahid ma jirto waa ka leexdeen riwaayo oo marka sanadkeeda uu yahay cabdulwaaxid can اlacmash can mujaahid ma leh waana midaas abu daawuud iطayaalisi ou muqayad ahaan wax uga sheegay marka qowlkaasaad moodaa in marka saaxibu صaxiixa xataa ay ku socdaan ayb wuxuu yidhi kuntu ayb qaala xadaثana اlacmash qaala xadaثana ibraahimu can اlأswad can caaئiشhaةa radia الlahu canha qaalat kuntu waxaan ahaa aftilu inaan soo haayo alqalaa'ida qoorxirada xoolaha waxyaabaha loogu qoorxirayo lilnebiyi inaan u soo hayo sala allahu calayh waali wasalam fayuqallidu alghanama arigii ayuu markaa u qoorxiraayey wayuqiimu waana nagaanayey fii ahlihi ehelkiisa dhexdooda ayuu ku nagaanayey xalaalan isagoo xalaal ah xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa marka fayuqallidu alghanama ari in la qoorxiri karo ayb wayuqiimu fii ahlihi xalaalanna macnaheedu waxaa weeyaan wax xaaraam inaynan ka noqon jirin isaga xalaal u ahaa masaladii hore qaala xadaanaa abu nucmaan markaa sanadkan dambe wuxuu ugu soo celiyey kii horeba waa la mide riwaayadii hore cancanat اlacmash ayaa jirtay meeshan acmash xadaanaa bu riwaayada dambe qaala xadaanaa abu nucmaan wahuwa mxamed bn اlfadl asaduusi caarim qaala xadaanaa xamaadu qaala xadaanaa mansuur bnu اlmuctamir وxadaثna mحamed بن kaثيir whuوa الcabdiy qaala أخbaranaa سfyaan huwa الthawriyu can mansuuri can إbrahim can الأswad can caaئiشhaةa radيa الlahu canha qaalat kuntu waxaan ahaa aftilu inaan soo haayo qalaa'id الhanami ariga qoorxirkiisa liلnebiyi ayaan u soohi jiray salى الlahu عalيه alي wsلم fayabcaثu bihaa waa diri jiray marka xaramka ayuu u diri jiray ثuma ymkuثu waa nagaanaya xalaalan isagoo xalaal ah qaala xadaثna abu nucaym qaala xadaثna زakriya huwa zakariyaa bnu abi zaa'ida weeyaan ayb alhamdani abu yaxya alkuufi hiqat wakaana yudallis wasamaacuhu min abi isxaaq biakhara abi isxaaq asabiici maqlidda ou ka maqlay waxay ahayd mar dambe meeshan marka kutubta jarxiga iyo tacdiilka marka fulaanu tagayara biakhara samaacuhu can fulaan biakhara biakhara waxay u dabdisan tahay biakhara saas biakhara marka waana hamsadu waa kor dhigan tahay madna ma leh biakhara biakharana waxaa laga wadaa markii dambe fii aakhiri axwaalihi ayb dadka qaar marka biaakhira biaakhara akhriyaana dhici karta marka biakhara ayb can caamirin huwa shacabiyu can masruuqin can caaئiشhaةa radia اllahu canha qaalat fataltu waxaan soohay lihadyi nebiy sal l slm nebiga hadyigiisa ayaan u soohay tacni اlqalaa'ida qoorxiradii bay u jeedaa qabla an yuxrima intuunan xarmanin ka hor baabu اlqalaa'idi min alcihni ayb baabu bayaani sunci اlqalaa'idi qalaa'idda samaynteeda caddaynteedii uu baab yahay min alcihni laga sameeyo suuf cihnigu marka waxaa weya waa suufka dhogorta marka xoolaha suufka weliba waxaa weeyaan dhogorta idaha in laga sameeyo soha qaala xadaanaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafs alfallaas qال xadaثna mعاad بن mعاad whuوa الcmbariyu الbصriyu qaal xadaثna بن cwn whuوa cabdاللahi بن cwn بن arطbاn الbصrي عan الqاasim wa بن mحamed بn abi bakr can um الmؤminiina caaئiشha radي الlahu canha qaalat fataltu qalaa'idaha ayaan soohay hadyigii nebiga qoorxirkiisii ayaan soohay min cihnin ayaan ka soohay oon ka sameeyey suuf kaana cindii agteyda ahaa baabu taqliidi nacli kabtii ugu qoorxiriddeedii mashruucnimadeeda caddaynteediibu u baab yahay qoorxirkii markii la sameeyo kabna in loogu qoorxiro qoorxirka inta kab lagu xiro qoolka loo geliyo neefkii marka waana u qoorxiran qoorxirna waa wataa kabna marka way ka lulanaysaa kab kabtaasi marka waxaa laga rabaa iyada laftirkeeda calaamad waa neefkan inuu hadiyi yahay xagga loogu haddii neefku uu daalo ama uu ruqdo oo u meeshaa marka amowka amow bakhtiyaa uu is yidhaahdana intuu qalo ayuu kabta qoorxirka ka bixiyo kabta ayuu dhiiggiisa dhexgel ka suray marka qofkii arka neefkaanoo qalan dhiiggiisiyo kab ay ku dhex jirto qof walbo miskiina iyo fuqaradii iyo wax ka cunaya waa xoolihii hadiga inuu yahay isagiina marka waa ka dhaqaaqaya qaala xadaanaa muxamedun wahuwa bnu salaam albikandi meeshaan marka ibnu xajar fiiri muxamed waa muhmal hadda waa muhmal lama yaqaan muxamedku uu yahay wuxuu yidhi kada lilakari hayru mansuubin saas ayaa riwaayaadku bukhaariga ay u badan yihiin iyadoon la nisbaynin loo abtirinin walibni sakan ibni sakan isaga kitaabkiisa moxamed ibnu salaam ayaa ku taala waliabi dar moxamedun huwa bnu salaam ayaa ku taala warajaxa abu caliyin aljayaaniy abu caliyin aljayaani waa waxaa weeyaan saaxibu taqyiidi اlmuhmalka sheekha iskale saddexda mujalad kitaabka abu cali aljayaani nisbatan ilaa jayaan waa magaalo andalus ku taalla jiyaan aldheraa jiyaan imaam ibnu maalik yaa ka imaadeen iyo a'imo badan warajaxa abu caliyin aljayaaniy أنه محمد بن المثنى inuu yahay saas isagu rajaxay لأن المصنفa rawى can محamed بن المثنى can cabdالأعlى لأnna waxaan aragnay yuri bukhaari oo moxamed ibn الmuثanى uu ka warinayo can cabdالأعlىa sida sanadkan oo kale xadiiثan xadiiث غayra hada aan kan ahayn sayaأtii qariiban وأyadahu غayruhu بأna الإsmaaعiiliي وأbaa نucaym بأna الإsmaaعiiliya وأbaa نucaym أkhrajaahu fii mustakrajayhimaa min riwaayati moxamed ibn اlmusanى keyrkiisna wuxuu ku xoojiyey arrinkaas qowlkaas ismaaciili iyo abuu nucaym mustakhrajkooda bukhaariga moxamed ibn اlmusanى ayay ka soo saareen xadiidka ibnu xajar waxaasoo dhan wuxuu yidhi walaysa dalika bilaazimin waxaasoo dhan laazim maahan wاlcumdaةu calىa maa qaala bnu sakan fainahu xaafidun cumdada iyo waxa la cuskanaayana waa wixii ibnu sakan uu yidhi maxaa yeele waa xaafiduu yidhi ibnu sakan kitaab buu leeyahay marka isaga markaa isagaasaa marka la cuskanaya ayb halkaan marka sidaasuu sheegay qaala akhbaranaa cabdulaclى bnu cabdilaclىa huwa cabdulaclى bnu cabdilaclى الsaami can macmarin wa bnu raashid can yaxya bni abi kahiir wahuwa اlyamaamiyu can cikrimata can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiy اllahi sala اllahu alayh ali wasalama ra'aa rajulan nin ayuu arkay yasuuqu badanatan hal kaxaynayo qaala waxau yidhi irkabahaa warfuul qaala waxau yidhi innahaa badanatun waa hal xajkii u wado xaramkii qaala waxau yidhi irkabahaa fuul qaala falaqad ra'aytuhu waan arkaya raakibahaa isagoo mid fuushan uu yahay yusaayiru الnabiya sal l slam nebiga ou la soconayo wannaclu kabtana fii cunuqihaa luqunteeda ay ku jirto kabteeda taabacahu moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa cuثmaan bnu cumar cuثmaan bnu cumarkan waxaa weyn waa ibnu faris alcabdi basriyun ayb asluhu min bukhaara iqat qiila kaana yaxya bnu saciid laa yardaahu akhraja xadiiثa asxaabu اlkutub sita qaala akhbaranaa caliy bnu اlmubaarak wahuwa caliy bnu اlmubaarak alhunaa'i iqat kaana lahu can yaxya bni abi kahiir kitaabaani laba kitaab ayuu ka qoray axaadiidta yaxya bnu abi kaiir oo hadda uu ka warinaayo axaduhumaa samaacun labadaa kitaab midna waa midu wuxuu ka maqlay walaakharu irsaalun kan kalena irsaal inqidaac baa ku jira faxadiidu اlkuufiyiina fiihi shay-un marka kuufiyiinta marka uu ka warinaayo waxbaa ku jira ayb can yaxya can cikrimata can abi hurayrata xadiid kuufiyiin marka kan maaha radia allahu canhu can اnabiyi salى اllahu alayh wali wasalam wuxuu yidhi qiila alxikmatu fii taqliidi الnacli kabta in loogu qoor xiro xikmada ka dambayso ana fiihi ishaaraةa ilى الsafar wاljiddi fiihi ishaaro tilmaam waxay u tahay safar ile xoolahan haddii qool ay wataano kabtii ay ugu jirto luqunta safar bay ishaaraysaa xoolaha nin xoolo gurigooda joogo ama meel dhow joogo inaynan ahayne xoolo meel dheer loo wado inay tahay cikrimahanna marka waa mowla bni cabaas ikrimata bni camaar ma aha taabacahu meesha uu yidhi moxamed bnu bashaar u fiirsa meeshaa wuxuu yidhi almutaabacu biاlfatxi hunaa huwa macmar ninka la raacay oo la mutaabaceeyey waa macmar wاlmutaabicu bilkasri midka wax mutaabaceeyeyna daahiru siyaaqi annahu moxamed ibnu bashaar waxaad moodaysaa ninka wax mutaabaceeyey inuu ibnu bashaar yahay moxamed ibnu bashaar wafi taxqiiqi laakiin marka aad loogu fiirsado ninka wax mutaabaceeyey huwa caliyu bnu lmubaarak waay wainama اxtaaja macmarun cindahu ila اlmutaabacati macmarna wuxuu mutaabaco ugu baahday lianna fii riwaayati اlbasriyiina canhum maqaalan ayaa ku jiro likownihi xadaahum biاlbasrati min xifdihi wahada min riwaayati اlbasriyiin walam taqac lii riwaayatu moxamed ibni bashaar mawsuulatan yacnii riwaayadii hore fiirsa macmar ayaa mutaabaco loo raadiyey macmar marka waxaa mutaabaceeyey caliy bnu lmubaarak labadooda yaxya bni abi kaiiray ka wada warinayeen sababta mutaabacada keentayna waxa ay tahay macmar basriyiin markuu ka warinayo xadiidkiisa waxbaa ku jira wax ku jiriddaas si loo kaba marka ayuu riwaaya mutaabacadan dambe oo u keenay baab اljilaali lilbudni baabu اljilaali kabdihii caddayntoodii ayuu u baab yahay lilbudni halaha hadiga loo wado u sugnaaday halaha yacnii la kaxaynayo hadiga loo wado kebadda la saarayo korka laga saarayo yacnii xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay see la yeelayaa iyada kuwaas aljilaal waxaa weeyaan wuxuu yidhi aksiyatun waa dhar tujcalu calaa duhuurihaa waa maryo la kor saaro ratiga ama neefka geela korkiisa la saaro dhabarka laga saaro oo alaabta iyo wax la saaray iyo raxliga iyo laga xijiyo waaxiduhu jullun mufradkiisu jullun ayaa la yidhaha jamciguna waa jilaal wuxuu yidhi huwa maa yuطraxu calىa dahri اlbaciiri min kisaa'in wanaxwihi waxaa dharka yacni ratiga korka laga saaray dhabarka ee dhar iyo waxyaabahaas kabadda iyo waxyaabahaas wa kaana ibnu cumara radia اllaahu canhuma ibnu cumar wuxuu ahaa laa yashuqu inuunan dilaacinaynin min aljilaali kabadyaalka kabdaha ilaa mowdica الsanaami kuruska meeshiisa maahan wuxuu ka wadaa waxyaabahaas marka kabadda ee uu saaraayo neefka oo hadiga u wado dharkaas ama maryahaas iyo waxyaabaha ma uunan duleelin jirin ilaa wuxuu ka duleelin jiray keliya kuruska kuruska muxuu uga duleelinayaa waa meesha ishcaarka uu ka samaynayo ishcaarka marka uu samaynayo ee uu midida ku ku jeexjeexayo meeshaas kuruska ku aadan keliya unbaa uu jeexi jiray dhiigga markaa uu kaga daadin jiray ayb waidaa naxarahaa haddii uu dhuundhabo oo uu gowracana nasaca jilaalahaa waa qaadayey kabdaha ayuu ka kabadda ayuu ka rogaayey makhaafata an yufsidaha damu dhiigga inuu halleeyo cabsi uu ka cabsanayo darteed uma yatasadaqu bihaa waana sadaqaysanaya markaas ibnu cumar marka wuxuu samaynayey marka u u inuu qala rabana waa ka dejinaayey waa qalaayey markaasuu sadaqaysanayey kabadda iyo waxyaabahaas qofka marka waxaa laga rabaa xoolahaas uu kaxaynaya hadiga ah waxna inuunan kala soo laabanin laa kabad walaa shay kulli inuu ilaahay darti qaala xadaanaa qabiisatu wahuwa qabiisaة bnu cuqba qaala xadaanaa sufyaanu huwa اthawriyu can ibni abi najiix huwa cabdullahi bn abi najiix almakii abu yasaar aلthaqafi iqaة rumiya bاlqadar ayb ayb akhraja lahu asxaabu اlkutub الsitta ayb waxaa kaloo la yidhi kaana min adducaati kaana muctasiliya min adducaa muctasili wuxuu ahaa weliba ducaadda ictisaalka ka mida ayb tafsiirka laakiin culammadu waxay dhaheen qad jaawaza alqandarata ama fi الtafsiiri fahuwa qad jaawaza alqandara tafsiirku qandarada waa dhaafay oo aaduu tafsiirka ugu waxaa ugu ahaa baaric ibnu abi najiix tafsiirka weliba mujaahid uu ka wariyaa ibnu jariir dabariga haddaad aragto waxa tafsiir uga jiro ibnu abi najiix can mujaahid waa yaabaysa tafsiirka marka wuxuu ku ahaa muctamad ayb tafsiirka muctamad buu ku ahaa imaam axmed waxa uu yidhi afsaduuhu biakhara mar danbay halleeyeen wa kaana jaalasa camra bna cubayd ninkaa camru bna cubayd ayuu la fadhiistay ee muctasiliga ahaa ninkaas baa halleeyey marka ayb can mujaahidin marka ayb ducaadi uu ka mid ahaa daaciya hadduu ku ahaa bidcadaas marka riwaayatu daaciya waxaa la yidhaahdaa lama aqbalo culammada saasay u badan yihin haddana maca daalika sidaasay leeyihin ayb waxyaabahaas marka ictizaalka ama ashcarinimada ama yacnii caqaa'idka inxiraafka uu ku jiro iyo kale waxay u baahan tahay cilmi iyo daraaso qofka yacnii inuu cilmi ahaan u daraaseeyo horta wixii selafka caqiido u ahaa iyo waxaan u ahayn inay u kala saarmi karaan masaa-ishii selafka isku khilaafeen kuwayna isku khilaafeen usuusha caqaa'idka meeqa meeqa asal ayaa laga baaraa caqaa'idka intaasu asal maxaa adiladoodu tahay maxay saxaabadu wax badan bay u baahan tahay cilmiga kor in laysaga soo dhaco maaha qof qur-aankii aan macaanidiisii fahamsanayn xadiidkii fahamsanayn haddana inuu caqiido ku ijtihaado rabo wareer waxay ka mid tahay dhibka un jiro dhibka annaga caam ahaan noo haystay ka mid tahay wax walbaa yacnii waxay u dhammaadeen dadaan aqoon u lahayn iyo dad khibro aan u lahaynaa ka hadlo ayb ama warkaa wuxuu yidhi can mujaahidi can cabdiraxmaan bni abi layla can caliyin radia allahu canhu qaal amaranii rasuulu اllaahi salى اllahu alayh wali wasalam rasuulku wuxuu i amray an atasadaqa inaan sadaqaysto bijilaali اlbudni halaha geela ee hadiga ah kabadyaalkooda kabdahooda allatii naxartu aan gowracay wa bijuluudihaa haraggeedana inaan sadaqaysto hasha maqaarkeeda iyo kabadda kor saaran kulli inaan sadaqaysto saasuu nebiga i amray halkan marka barmaawi shamsudiin albarmaawi fi laamic asabiix oo kitaabkan bukhaariga uu ku sharxo wuxuu yidhi fiihi mancu bayci iljilaal xadiidka waxaa laga qaadanayaa buu yidhi kabaddaa inaan la iibin karin oo layska reebay waljuluud maqaarka inaan la iibinin lilhadyi waaludxiyati hadyiga iyo udxiyada لأنa الأمra xaqiiqaة fi الوujuub maxaa yeele nebiga waa i amray xaqiiqo amarka wuxuu ku yahay wujuub markaa kadib buu wuxuu yidhi wafiihi nadarun arrinkaa daymaa ku sugan fadaaka siiqaةu ifcal laa lafdu amara amarka oo wujuubka ku ah xaqiiqada waa midka ku soo arooray ifcal iyo ficil mudaaric oo laamulamri laga hormariyey iyo ismu ficil amar iyo masder oo naaib ka ah ficil amar naa'ib ka ah iyo kuwayaalkaas wa laakiin lafdiga amaranii wuxuu i amray lafdigaa waxay leeyihiin amar marka la yidhaahdo wujuubka markaa xaqiiqo kuma aha waa mushtarag waxaa ku ah wujuubka iyo nadbiga lianna sunnada iyo waajibku maxay soo wadagelayaan amarkay soo wadagelayaan maxaa ka dhexeeyana dalabkaa ka dhexeeya dalabka ayaa ka dhexeeya shamsudiin albarmaawi marka isaga usuuliy u ahaa alfiye wuxuu leeyahay usuululfiqi ah ayb maalushaahi marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa in la sadaqeeyo inaan yacnii maqaarka iyo kabadda iyo kulli in la sadaqaysanayo maadaama nebigu uu amray ugu yaraan amarkaas amar sunno oo noqona marka ugu yaryahay marka waa in loo hoggaansamo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man ishtaraa hadiyahu hadigiisa qofkii gato min adariiqi jidka ka soo gato waqalladaha usoo qoor xidho qaala xadaanaa ibraahimu bnu lmundir wahuwa alxisaamiyu qaala xadaanaa abu damra wahuwa anas bnu ciyaad qaala xadaanaa muusa bnu cuqba wahuwa saaxibu اlmaqaazi can naaficin qaal araada bnu cumar ibnu cumar wuxuu doonay radia allaahu canhuma alxaja xaj ayuu doonay caama xajati اlxaruuriya khawaarijta sanadkii ay xajku ay xajinayeen caama xajat alxaruuriya saas u xaruuriyadan marka laba macnaa iska ayaa ku jiri karo horta dhacdadan horaan u soo marnay sanadkan xadiidkan waa soo marnoo kale waxau ahaa sanadkii xajaaj iyo ibnu zubayr xajaaj markuu ibnu zubayr hareereeyey sanadkii uu soo kor degey ee dagaalkoodii laga cabsanayay ahayd horaan usoo marnay haddii marka sidaas lagu wado caama xajat alxaruuriya marka waxaa laga wadaa bay dhaheen culummada ibnu cumar khawaarijta xaruuriyada ah iyo xajaaj binu yuusuf isagu miday u ahaayeen leanna dhiig daadiyayaalay ahayn labadaba kuwaasna dhiigay daadinaan xajaajna dhiig daadis unbuu haayay bes isku mid baa caama xajat alxaruuriya marka in laga wado sanadkii xajaaj uun marka sanadkii xajaaj binu yuusuf uu soo kor degay ibnu zubayr in laga wado waa dhici waxaa kaloo dhici karta in laga wado sanadka inuunan ahayne sanad kale oo sanadkii xaruuriyada inuu yahay labada waa iska suurtooda wuxuu yidhi xajat اlkhawaarij waxay ahayd kaana qabla an ayb ayb kaana qabla an yatasama bnu الzubayr alkhilaafata sanadkii xaruuriyada iyagu waa ka horeeyey uu ka horeeyey sanadkii ibnu zubayr ou khilaafada isku magacaabay waa ka horreysay fii cahdi ibni zubayr radia allaahu canhumaa waqtigii ibnu zubayr faqiila lahu waxaa lagu yidhi marka marka caama xajat alxaruuriya waqtigii uun xajaaj ka soo qaad faqiila lahu waxaa lagu yidhi ibnu cumar ina naasa dadka kaa'inun baynahum dhexdooda miduu ka dhacayo waa qitaalun dagaal wanakaafu waxaan ka cabsanaynaa an yasuduuka inay kaa celiyaan beytka faqaala waxau yidhi laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana idan asnacu waxaan samaynayaa kamaa sanaca sidii nebigu sameeyey ushidukum waxaan idin markhaati gelinayaa annii awjabtu cumratan cumro inaan ku dhawaaqay oon isku waajibiyey wa ahdaa hadiyan hadyi ayuu kaxeeyey hadyiga oo muqalladan la qoor xihay ishtaraahu ou gatay uu iibiyey dariiq ou ku iibsaday qudayd ayuu ku iibsaday yaa xataa idaa kaana markuu ahaa bidaahiri اlbaydaa baydaa korkeeda qaala waxau yidhi maa sha'nu اlxaji wاlcumrati ilaa waaxidun xaj iyo cumro sha'nigoodu maaha ilaa mid un maaha ushiidukum waxaan idin markhaati geliyay annii jamactu xajatan maca cumratin inaan xaj iyo cumro isku daray wa ahdaa hadyan ayuu hadiyeeyey muqalladan la qoor xihay ishtaraahu uu iibsaday xataa qadima ilaa uu ka soo galay fadaafa bilbeyti kacbaduu dawaafay oo bisafa ayuu dawaafay walam yazid calaa daalika kama siyaadinin walam yaxlil mana xalaaloobin min shayin shay kama xalaaloobin xaggiisa xaruma minhu ka xaaraam noqday xataa yowmi naxri ilaa maalintii naxri faxalaqa waa xiirtay wanaxara waa gowracay wara'aa wuxuu arkay an qad qadaa dawaafahu inuu u guday dawaafkiisii lilxaji waalcumrati xaj iyo cumro biawaafihi اlwali dawaafkiisii hore inuu ugu guday uma qaala waxau yidhi kadalika sanaca الnabiyu sal slm sidaasuu nebigu sameeyey macalushaahidka marka waxay tahay ishtaraahu dariiqii ayuu ku iibsaday xoolihii baabu dabxi الrajuli اlbaqra can nisaa'ihi min gayri amrihina baabu bayaani xukmi dabxi الrajuli ninkii gowricidiisii xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay albaqara lo ou gowraco can nisaa'ihi haweenkiisa uu ka gowraco min hayri amrihinna amarkooda la'aantiis iyagoon amrin yacnii ninka xaasaskiisu waa ka qali karaa iyagoon fasax isagoo iyaga ka qaadanin qaala xadaثana cabdullahi bni yuusuf wahuwa tinisiyu qaala akhbaranaa maliku can yaxya bni saciid can camrata binti cabdiraxmaan qaalat samictu caaishaةa radia allaahu canha taquulu kharajnaa maca rasuuli lahi sal slm nebigaan la baxnay likhamsin baqiina min dilqacda iyadoo ay shan ka hartay dilqacda laa nuraa ma aanan malaynaynin oo ma ra'yeynaynin ila alxaja xaj maahane wax kale ma aanan malaynaynin waana soo fasirnay ereygan macnihiisa yani waagii hore iyagu haddii la yidhaahdo jaahiliyadii bilaha xajka in cumro la xirto waxay u arki jireen min afjari اlfujuur marka iyaga waxay islaayeen xaalku amuu sidii hore uun iska yahay xaj uun la yska xihan doonaa ayna islaayeen waa dhici kartaa falamaa danownaa markaan dhowaannay min makata maka aan kusoo dhowaannay amara rasuulu اllahi sal slama nebigu wuxuu amray man lam yakun macahu hadyun qofkaan hadyi wadin idaa طaafa marku dawaafo wasacaa bayna safa walmarwana uu socdo an yaxila inuu xalaaloobo qultu waxaan idhi fadukila calaynaa waxaa naloo soo geliyey yowma naxri maalintii ciidda tobnaadkii bilaxmi baqarin lo hilibkeed faqultu waxaan idhi maa haada kan waa maxay qaala waxau yidhi naxara rasuulu اlahi sal slam can aswaajihi nebiga xaasaskiisiibuu ka gowracay marka waxaa laga yaabaa marka neefkaa loodaa inay kulligood toddobadooda toddoba inuu oo u ahaa kuwii kalena marka hadday jireen kuwo kale ama yacnii intay ahaayeenba toddoba un neef baa ku filan lo-ah qaala yaxyaa fadakartuhu lilqaasim ayaan u sheegay faqaala waxa uu yidhi atadka bilxadiidi xadiidkii bay kuula timid calaa wajhihi siduu ahaayay kuugu sheegtay wuxuu yidhi ayb wاstudila bihi calى ana اlinsaana qad yalxaquhu min camali gayrihi maa camilahu canhu bigayri amrihi walaa cilmihi waxaa laga qaadanaya buri xadiidkan qofka waxaa laga yaabaa inuu haleeli karo camal kayrkiis uu ka sameeyey isagoon ogeynba oon loo sheegin xaas oo kale hadday tahay ilmo uu dhalay oo kale waxyaabaha kale laakiin watucuqiba bاxtimaali اlisti'daani kama taqadama fi اlkalaami calى tarjamati wuxuu yidhi marka istiidaan inuu jirayna waa dhici kartaa oo wuxuu yidhi faأkhadahu min istifhaami caaئiشhaةa can الlaxmi weydiinta caaئisha hilibka ay weydiisayba wuxuu ka qaatay lamaa dukila bihi calayha markii loo soo geliyey walow kaana dabxuhu bicilmi walow kaana dabaxahu bicilmihaa lam taxtaj ila اlistifhaam yani min gayri amrihinna meeshuu bukhaari ka keenayuu rabaa inuu kuu sheego caaisha hilib baa loo keenay muxuu yahay waxaanay tiri meeshaa marka waxay ku caddahay marka iyadu inaynan isti'daan amar iyo waxba inaynan nebigu aynan u idmin oo aynan ogeynba laakin laysa daalika daafican lilاxtimaali arrinka ixtimaalka ma riixaysu yihi fayajuusu an yakuuna callamahaa bidali an yakuuna cilmuhaa bidalika taqadama bian yakuuna ista'danahunna fii dalika laakin lama udkhila اlaxmu calayha اxtamala cindaha an yakuuna huwa اladii waqaca اlistidaanu fiihi waan yakuuna gayra dalika faاstafhamat canhu lidalika istidaan inuu weydiistay laakiin waxaa laga yaabaa hilibkan loo keenay markay aragtay kii iyada laga gowracayo inuu ahaa iyo mid kale inaynan kala fahmin wa fiihi jawaazu اlakli min alhadyi wاludxiyati waxaa kaloo ku sugan buu leeyahay udxiyada iyo hadyiga in laga cuni karo iyadana baab gaaruu ku keeni doonaa ayb wbilahi towfiiq sal اla sl l